wax wanaagsan markila dhegeystayaal dhammaantiinba doctor maxamed axmed maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada farakutiriska ah ee culumta caafimaad ku bartay dalka turkiga haddana shaqooyin ka helay cisbitaalada dalkaasi waxa uu hadda ka shaqeeyaa cisbitaalka medical park hosbital ee xaruntiisu tahay magaalada ankara wariyaha v oda nuur xasan nuur nuur bukhaari ayuu doctor maxamed uga warramay waxbarashadiisii sida ula tacaalo bukaanada turkiga iyo arrimo kale
bismillahi raxmaan iraxiim aada iyo aad baad umahadsantihiin waan idin salaamaya dhammaantiin kolley anigu waxaan dhakhtarnimada hore aan ku diyaariyey wadanka jaamacadda marka waxaan labadii kun iyo saddex iyo tobankii bay ahayd marka aan qeybta labaad aan u yimi turkiga inaan sii kordhisto caafimaadka kolley dadaal badan iyo marka laga yimaado imtixaano badan oo ay dib kaaga qaadayaan aqoontii hore aada kusoo qaadatay soomaaliya waxay ii suurta gashay inaan markaa jaamacadda gobolka dalxiiska loo tagay antalia aan u aaday oo jaamacadda actimis university aan ku guuleysto waxaanan ka diyaariyey qeybta qalinka guud oo aan hadda ku shaqeeyo islamarkaana qeybta keliya bedelka ama transplantationka
doctor maxamed hadda waxaad ka shaqaysaa isla waddanka turkiga oo aad caafimaadka ku baratay oo ama aad ku horumarisay aqoontaada dhinaca caafimaadka marka magaaladee ka shaqaysaa isbitaalkee ayaadse ka howlgashaa
anigu waxaan kolley markii aan labadii kun iyo lix iyo tobanka dabayaaqadiisii gudbiyey buuggii markaa heerka sare ee caafimaadka waxaa isla markiiba ay dawladda iyo privatecuba ay kusoo gudbinayaan codsi ah inaad la shaqayso marka waxaan shaqada ka bilaabay dhakhtarada privateka sida umud hospital eytimarashirma hospital haddana waxaan joogaa cisbitaalka ugu weyn cisbitaalada privateka ee medical park hospital oo ku yaala ankara marka doctor maxamed marka aad caawinayso bukaanadaada turkishka ah waxaan ognahay in dadka madow ama kasoo jeeda qaaradda africa ee dhakhaatiirta ah in ay ku yar yihiin waddanka turkiga marka ka waran marka aada luqadooda kula hadasho adiga oo ah dhakhtar soomaali ah bukaanadaaduna ay yihiin turkish sidee bay u arkaan ha kolley dadka turkidii waa dad soo dhoweyn iyo galkacal leh oo markaa marka ay kugu arkaan hosbitalka adiga oo shaarkii caddaa xidhan islamarkaana ka duwan dhakhtaradii kale ee markaa caddaanka ahaa aad bay indhahooda usoo jiidanaysaa isla markiiba waxay kuweydiinayaan wadankeebaad ka timi kolley jawaabta ugu horeysa ee aada siinaysaa waxay noqonaysaa waxaan ka yimi waddanka soomaaliya aad iyo aad bay hawshaas u jeclaystaan oo ay waxay u dareemaan kalsooni gaar ah oo aanay markaa wax kasta oo ay rabaan cabashadooda ay ku sheeganayaan oo mararka qaarkood waxaa dhacda in dhakhtarka turkiga intay kasoo leexdaan ay aniga si gaar ah cabashadooda gaarka ay ugu sheegtaan aniguna inaan habka ugu wanaagsan ee markaa ama aan u daweyn karo ama aan wax uga qeyb qaadan karo aan hawshaas u galo aanan haddii aanan dhakhtar ahaan waxba u qaban karinna dhakhtarka qeybtaa takhasuska ku leh aan markaa ku hagaajiyo taasi oo ay aada u jeclaadaan oo isbitaalka waxaa la ururiyaa waxaan la yidhaha maogtahay questionaire questionairada markaad eegto dhakhtarada ugu fiican ee bationka marka la weydiiyo ma ku faraxsan tahay dhakhtarkii kuu shaqeeyey pointiska ay siiyaan aad buu u sarreeya taasina waxay soo jiidatay warbaahin badan oo turkiga ah iyo wargeysyada wadanka ugu caansan oo warbixino dhaadheer ka qoray
yahay ta taa anoo daba jooga wakaalada wararka turkiga u faafisa dowladda turkiga anadolu ayaa ku wareysatay maqaalkana waan aqriyay marka maxay tahay sababta ay kusoo raadiyeen kolley caafimaadka iyo waad og tahay caafimaadku waxa uu ku xiran yahay qofka xanbukaanka ah iyo dhakhtarka kalsoonida ka dhexaysa iyo isku xidhnaanta dad badan oo turkiya oo aynu sabab u noqonay caafimaadkooga awgood ayaa wuxuu keenay in ay aada inooga hadal hayaan meelaha markaa bulshada turkidu isugu timaado oo dhakhtar soomaaliya oo isbitaalka ka howlgala aada buu u fiican yahay taasi waxay keentay in markaa ay soo jiidato dad badan indhahooda waxa kale oo iyaduna jirta dowladda turkiga oo markaa hadda rabta in ay ka dhaadhiciso turkida waddanka u dhalatay in dadka ajnabiga ah ee waddanka yimi aanay wax dhibaataa u lahayn markaad fiiriso dhinacyo badan oo bulshada ah ay waddanka faa'iido u leeyihiin oo ay iyagii turkidii ay markaa caafimaad ahaan ama dhaqaale ahaan ay turkidii wanaag badan ay ajnabigu u keeneen arrinkaasina wuxuu keenay in dawladdu ay markaa dadka ajnabiga ah ee waddanka jooga ee ka muuqda bulshada inay si gaar ah uga sameeyaan brograamo gaar ah waayahay marka bal ka waran bukaanada soomaalida ah ee soomaaliya ka yimaada ee caafimaadka u doonta dalka turkiga sanadihii dambe waa ay soo badanayeen marka bukaanada inta badan yimaada waa kuwe
hadda bukaanada ugu badan ee markaa caafimaad ahaan waddanka u yimaada waa waxyaabahan la yidhaha tertiary treatmentka ama daaweynta saddexaad sida qaliimada waaweyn sida keliyo bedelka kidney transplant waxyaabaha kale ay dadkeenu u yimaadaan waddankan waxaa ka mid ah xanuunada xagga wadnaha ku dhaca oo wadnihii oo markaa la furayo xanuunada si aan waxba waddanka lagaga qaban karin ee neerfaha ee la xidhiidha xagga madaxa ee maskaxda ee qaliinada maskaxda waxa kale oo sanadahan badan soo badanayay howlaha ilmo beerista ama xagga dhalmada oo markaa aada moodo in dadkeenii soomaalida ahaa ay hawshaasi ay hadda xoog usoo yaraanayso waxyaabaha kale ay dadkeeni u yimaadaan waxaa kamid a oo hadda soo badanaya kansarada noocyada kala duwan siiba kuwa caloosha ku dhaca kansaradaas oo aan waddankeena weli daawadiisii aanay oolin waddankanna waxay u yimaadaan in shucaac ama laser lagu gubo markaa nooca kansarkaa uu yahay
kaasi wuxuu ahaa maxamed axmed maxamed oo ah dhakhtar ka howlgala markii horena wax ku bartay dalka turkiga waxa uu warramay waryahayga nuur xasan nuur nuur bukhaari halka wadila nagala socotaana waa v o a washington dhinacii ciyaarahaynu gelaynaa nuur baa stuudiya igu heliya